wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland mudane maxamed ibraahim ogle ayaa magaalada kismaayo ka dahafuray shir ku saabsan wada shaqaynta hay-adaha bahwadaagta laha wasaaradda taasi oo looga hadlayay xal u helidda baahiyaha ka jira deegaanka shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha jubbaland maamulka gobolka jubbada hoose ka degmada kismaayo maamulka gobolka gado iyo sidoo kale marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka jubbada hoose iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado oo ugu horreyn shirka ka hadlay ayaa si wadajira u soo dhoweeyey kulanka waa shir fiican waana shir loo baahnaa inta muddaana waa la waday oo waxaa la lahaa maamulka waa la daadejinayaa iyo howlaha waa in mataqaana degmooyinkii dib loo dhisaa waa run sida aan ognahay jubbaland ilaa hadda hal degmaa mataqaana ayaa wax maamul loo sameeyey oo wixii ayaa jirta degmada afmadow si kasta oo maamul loo sameeyana haddii maamulku uusan ahayn maamul kor iyo hoos isku xidhan oo mataqaanaa wada shaqaynta wasaaradda gobolka iyo degmada iyo kulli wada shaqayn ayna jirin waa un waxbaa siyaa waxna ma socona soomaaliya oo dhanna waxa mataqaanaa xaaladaheeda sii murgunayaan wixii waxba wey dee maamulka markii la dhisayo ama la samaynayo waa in kor laga soo saxaa hoos loo dadejiyaa lana soo waxeeya laakiin haddii hoos intii laga soo dhigo kor ayna ka dhisnayn waxaa weeye waa un qalqalooc iyo wixii jiray unbaa soconay deegaanka ama konsalska aada iyo aad bay baahi loogu qabaa sababtoo ah bulshadu baahida ay qabaan waa maamul codkooda ay kusoo doortaan oo deegaankooda ka soo baxo midka hadda dhisan oo annaga aan ka midka nahay bulshadu waxay aaminsan yihiin in madaxda kore iyagu ay kaansadaan rabitaankoodana ay ku shaqeeyaan laakiin baahida bulshada rasmiga ah si ka turjumaynin arrinkaas marka waa baahi aada iyo aad soomaaliya oo dhan ay u baahan tahay jubbaland ahaanna waan ka xumahay si kastaba hagu timaadee in jubbaland hal degmo ay u dhisan tahay golo deegaan maxamed ibraahim ogle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland oo si rasmi a u daafuray shirka ayaa ka hadlay mudnaanta uu leeyahay kulankan iyo ujeeddada loo qabtay laakiin annaga waxaan rabnaa dhibkaas inaan ooga baxno inaan saan isku hor fadhiisano annaga iyo hay-adii cabaar waa soo jafnay lakiin hadda waxaan rabnay inaan daadejintii qayb ka mida ka dhigno oo degmooyinkii ay nagala qayb qaataan maxaa yeeley waxa wax laga qabanaya waa degmooyinkii labo hadafka labaad waxaa arkaysaa shan hay-adood ama saddex hay-adood oo hal shay ah ka wada shaqeeyo hal degmana ka wada shaqeeyo tusaale ahaan hay-adaa waxay leedahay waxaan ka shaqeeyaa dib heshiisiin dib heshiisiinta ay ka shaqeynaysana waxay kaga shaqeynaysaa degmada badhaadhe hay-ad labaadna waxay leedahay dib heshiisiinaan ka shaqeynaa degmada badhaadhaanna ka shaqeynaa hay-ad saddexaadna waxay leedahay isla sidii marka waxaan waxaa ka fiicnaan lahayd resourceskaas in degmooyin kale loo isticmaalo waxaan rabnaa marka inaan samaysano maabin degmo hay-ad kasta maxay ka qabataa degmada iyo shaqada ay ka haysa maxay tahay iyo waxa ay rabto inay ka qabato iyay kala tashato waa wadnaa cadow meel fiican hadda marsiinayo waana soo bandhigi doonaa shirkan shirka xiga saddex bilood kadib waa kow degmadaas in la maabgareeyo meeqaa tuulay ka tirsan tahay see loo kala degaa yaa kala dego meeqaa tuuladiiba estimatka dadka degan intay dhanyihiin afartaas degmo waa afmadow balaxaawo dhobley iyo baardheere waxaa ku xigi doona siminaaro lagu wacyigelinayo bulshada degmada balaxaawo hadda wuu ka socdaa shalay iyo daraad buu ka socda saddex degmo kalena isbuucan gudihiisugu ka bilaabi doonaa waxaa ku xigi doono tababarka odayaasha dhaqanka waxaa ku xigi doono xulidda waxaa ku xigi doono doorashada marka afarkaad degmo technically waxay ku jiraan samaynta golaha deegaanka